bismillahi raxmaan raxiim wallahi falastiin sida aada ka warqabtaan doorashada beledweyne hadda dhib dhib xoog lahaa ka taagan waana isku dhacyana waa ka dhaceen arrimaha isla xiriira ujeeddaduna wax kale maaha lagu dagaalamaayo waa in doorashadu ay ku socoto hanaan wanaagsan oo ugu yaraan dadka inkastoo guud ahaan sida laga wada warqabo doorashooyinku ayba sanadkan iska dhibaato qabeen laakiin haddana iyadoo ay saas tahay bal in si mataqaanaa cadaalada lagu tartamo mawqif ah iyo mawqif ah maye dad ha loo xiro oo dad gaara ha loo xiro oo sida la sheegaayo mataqaanaa ay sheegeen lacag ha laga qaato oo processka halla hala dibindaabiyeeyo halla hala korradgareeyo halla masuq maasuqo labadaas mawqifa yaa yaa yaa taagan meeshii dabcan murashaxiinta tirada badanna oo runtii aad ugu tartamo ilaa boqol gaaraayana waxay u taagan yihiin oo ay u fadhiyaan inay xuquuqdooda iyo daafacaan dhibkaasaana maanta ka dhacay meesha marka kalsooni maxaana loogu qabin in fakarka wanaagsan ee ah in si saxa ay wax u dhacaan la isku raaci karo oo aad adiga qof ahaan aada u aragtaa inay tahay arrin walaac leh runtii meesha hadda uu xaalku joogo arrin iska dhacday maaha waa process dhowroo soo socday muddo hal sanaa kooxdan hadda muxuu ahaa villa villa soomaaliya madaxtooyadu waxay ka shaqaynayeen sidii loo doortay muxuu ahaaye madaxweyne cali goodlow sidii loo doortayba in mataqaanaa uusan meesha tegin inuusan magaalada beledweyne tegin dadaal kastoo loo galo inuu ku tago ay dibindaabiyeeyaan markii dambe oy bulshadu go-aansatay in meesha uu yimaadane si weliba si wanaagsan lagu lagu keeno oo lagu soo dhaweeyo oo duubabka iyo odayaasha iyo dhaqanka iyo shicirkuba ay soo dhaweeyaan haddana si ay barnaamijkaas usii fashiliyaan intay intay kasoo hordhigeen ciidamo magaalada ku daadiyeen dhibaata ka dhacday magaaladii bandow la geliyey nabadoonna ku dhinteen sarkaalkii booliiska degmada mataqaana beledweyne ku dhintay yacni backgroundkaas oo dhan oo soo socday ujeeddadoodu waxay ahayd in in la carqaladeeyo oo dadka la dhibaateeyo marka haddoo xoogaa aada moodo inay jidkii kusoo dhacday oo sidaad ka warqabtaan madaxweynuhu go-aan qaatay in kuraasta dhiman loo tartamo oo wanaag loogu tartamo haddana dadaalkaas uu dambeeya in la carqaladeeyo ayaan anugu arkaa inay tahay marka waa tallaabooyin imtixaanaha isku xigxigay dhammaadkoodii marka haddii madaxweynuhu uu ogol yahay in kuraasta loo tartamo oo si cadaalada loogu tartamo maxaa hor istaagi kara oo diidi kara taas madaxweynuhu iyadoo muxuu ahay iyo shacabka reer hiiraan labaduba laba go-aan oo ad adag yay qaateen shicibku waxay iska liqeen ooy mataqaanaa ka sabreen shadoodii soo jireenka ahayd oo hirshabelle ay ka qabeen iyay iska liqeen muxuu ahaay oo ay u dhabar adeegeen oo ay go-aansadeen in doorasho wanaagu dhacdo madaxweynuhuna culays zaa'ida oo soo jireena oo ilaa intii anugu aan madaxweynaha ka ahaa dhaqan soo jiray oo ah in madaxweynaha dadka ka hooseeya lagu kiciyo oo hoosna deb looga shido korna villa deb uga shido madaxweynaha ciriirigaas la geliyo isaguna taasuu u dhabar adeegay oo culays runtii aada u dhib badana oon aqoon xodogaala aan uleeyahay wuxuuna go-aansaday in tartan dhaco marka labadii dhinac markay go-aanadaas ciriiriga ay qaateen ayaad moodaa weli villa inay iyadoo adeegsanaysa maamulkii qayb ka mid a inay rabto inay madaxweynihiina fashiliso meeshana doorashada ay carqalad geliso marka waxgaradka adigu aad ka mid tahay iyo siyaasiyiinta rugcadaaga iyo odayaasha dhaqanka ee beelaha gobolka degani ma iska waraysateen inaad arrintaasi aada dhex gashaan oo sida saxa ay wax u dhacdo waxaan hadda anagu go-aansanay muxuu ahay in wixii soo jireenkahaa meel layska dhigo in madaxweynaha niyad wanaag la tuso in hiil iyo hoobe lagara lala garab istaago in ciidamada hirshabeelle iyo ciidamada muxuu ahay beelaha oo ilaa dadku waa hubaysan yahay oo hadda lama qarinaayo inay mawqifka madaxweynaha taageeraan in muxuu ahay madaxweynaha kalsooni la tuso go-aanka wanaagsan oo fagaaraha uga dhawaaqana hirgalo taasaa dadka waxgaradka hiiraan oo dhan ay isku raacsan yihiin dadka aada isleedihiin arrintaas waa kasoo horjeedaan waxaa kamid ahaan u qaatay madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka kamida asigaa asigaa asigaa geed fadhi u ah asigaa wada runtii processkan muxuu ahay dadku magaalada waad la xiriiri kartaan ama amaba waa waa soomaalidu waa dad runtii aada warka mataqaanaa iskaga warqaba magaalada in kuraastii mataqaanaa keliya xataa in qof loo xiro iyo yaa hadda ayaa markaan socotay hadda waxaa soo ziyaaday in halkii kursi afar qofood shan qofood lix qofood intii loo ballan qaado lacag laga qaato la yidhahdo kursiga aduu kuu xiran yahay oo jifadii dhexdeedana problem laga dhex abuuro bulshada hiiraan oo oo weyno dhib laga dhex abuuro marka anigu runtii ma garan karo waxa ay villa soomaaliya u danaynayso in meesha carqalado ay ka dhacaan